qoysaskan deeqda baasidale ku wareejiyay weliba iyo hukumadda ina dadkii dhibaatada ku deerti hoobiye kala dhihi tuulada buulabalow ee deegaanka bariir ee gobolka shabeellada hoose aanase oo qaar kumida ehelada iyo waalidshub isbitaal kala jiraan magaalada muqdisho xildhibaanaad aamina oo kumid ah golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed oo wakiil ku hayti madaxweynaha koonfur galbeed iyo weliba iyo deeq diirasi lix kun oo doolar ku wareejidaya ilaa iyo afar qoys oo dhibaatada deerti gudoomiyaha deegaanka bariir ee gobolka shabeellada hoose cabdulaahi abuukar axmed yaa umahanagiy xildhibaanad aamino oo dadaalka geliday sidii dadkan deeqdaan handhiiri lahayti maanta waxaan soo gaarnay isbitaalka soomaali sudanes waxaana soo booqanay bukaanadii meesha jiifay aad iyo aad bay u fiican yihiin hadda xaaladoodii waa lala tacaalay alxamdulilaah waxaa mahad u sugnaatay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo ku xigo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose aad iyo aad ay u mahadsan yihiin lacagta adada deeqda ayna soo gaartay darkii bukaanada loo guddoonsiinay alxamdulilaah inta kala dhimanna hadda kadib waa lala tacaalaa doylaa yaraada kiskisaan ula soconaa xaaladooda insha allah ilaa iyo ida caafimaadkooda ay ka helayaan waana garab taagannahay weligeen waa garabtaagna waa garab taagnaan doonaa insha allah madaxweynaha aad iyo aad u mahadsan yahay gudoomiyaha gobolkan sidoo kale daawadii iyo waxaa lalahay iyo caafimaadkii kulli asaawa kiishay xildhibaanadiina iyadana aad iyo aad ay u mahadsan tahay dadaashay maasha allah xildhibaanada deegaanka bariire ay ku matasho dadkan tuulada ee hoos imaad deegaanka bariire ka xildhibaanadahan maanta ayadaa u taagan aad iyo aad aynu mahadsan tahay xildhibaanada aamin cumar abow macalin waxaana ku mid a dadkii helay deeqda baasida iyo weliba iyo mahnagana qof kastoo kahaleyn ku qaaday iyo oona sidoo kale ku hadaleen dhibaatada deertii heerka iyo leegta dad oo dhaawacsan ahayn oo rafaadsan buulbada oo ka koyni xamaraana koyni isbitaalaana galni qarashkii unani lahaaday gudoomiyaha oo koonfur galbeed asigaa noo dhiibi si lacagtii diyi aadaan anka maxasanya khayr halaasi xildhibaanada gudoomidii waa maxasanyin khayr halaasi qarashkii unana lahay iyo noo biya isbitaalka waxaa ka jirnay shan hamiin shan hamiin ka jirni oo daawo aan fadheyni oo qarashkan inan haysidii oo unan aan haysina gadoomigii iyo inay tahay xildhibaanigii iyo in sheekadii intaasoo noo dhiibeen khayr allaasiyoy aadaan kama alxamdulilah baahi ina haytay macnaha dad dhaawa ay hayni meeshii dhaawaani dhiiday alxamdulilah maaragta daawini noo fadaayay daawadii noo fadaayeen macnaha qarash ima aboodna alxamdulilah hadda deeqana na siiyey ana noo dhiibi deeqna na siiyey may ku mahadsan yahay macnaha madaxweynaha koonfur galbeed ku mahadsanya maaragta gudoomiyaha koonfur galbeed kumahadsanyi dadaalka iyo juhdiga iyo dhiyen abaalka iyo ningaleen kumahadsanyen aamana iyana abaalka ningali macnaha iyana dadaalka iyo gale iyana kumahadsanta inti kale oo dadaal galay juhdiga biyadii dhammaantii kumahadsanyen isbitaalka soomaali sudanes shaqaalaha nadiifkan ay dhawaayeen iyana kumahadsanyen xildhibaanad aamino oo kamid ah golaha wakiilada dowladda koonfur galbeed oo wakiil ku ee madaxweynaha koonfur galbeed yaa faahfaahiday deeqdaan iyo sida dadka yoonshal diirsidii waxaan ku suganahay isbitaalka soomaali sudanes oo ay ku jiraan dad walaalo ah oo maalmo kahor kusoo dhaawacmay tuulo oo hoos timaato deegaan weynaha beriire oo lagu magacaabo buulubalow dadkaas oo maanta isoo wakiisheen dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aan soo gaarsiiyey deeq lacageed ah ee ku samaystaan wax yaroo oo naftooda ah deeqdaasna waxay ka kooban tahay lix kun oo doolar ah deeqdaas waxaa ku kala wareejiyey afar qoos oo siba midba si uu kala daran yahay aa ugu kala wareejiyey aabbo iisheeg maame saynab yuusuf aa ku wareejiyey laba kun oo doolar ah sidoo kale aabe qaadi xaamid oo ku wareejiyey kun iyo shan boqoloo doolar ah sidoo kale barwaaqo xaamid qaadi waa maamo iyadana afar carruur ka dhimatay oo dhibano ku ah isbitaalka oo jiifto iyadana aa ku wareejiyey kun doolar iyo aabe cabdiqaadir oo ku wareejiyey kun iyo shan boqol asina laba carruur ay u jiifaan isbitaalka deeqdaas waxaa isoo wakiisheen dowlad goboleed dowlad goboleedka koonfur galbeed oo oo ugu weyn yahay mudane cabdicasiis maxamed xasan laftigareen madaxweynaheena ajar iyo axsanaad allah ka siiyo asaa isoo dowlad goboleedka isoo wakiishatay